bismillahi raxmaani raxiim horta waa kareem waxa la yidhaahdo kufsigu waa wax jira oo wadanka oo ka jira magaalo kasta ama bulsho kasta oo meel ku nool waa laga helayaa dhibaha caynkaas oo kaleeta ah waa jira kufsi baa jira iskuday kufsi baa jira kulliga waa waa lasoo qabtay saldhiga ayaa hadda ku xiran yihiin baaritaankii baa socda wixii macluumaada oo kasoo baxana waxaanu geynaynaa maxkamadda iyo garsoorka waana jiraa waa kufsigu waa dhacay wax dhacay wey waayahay kufsiga xaguu ka dhacay yaa loo geystay
waa gabar yar baa loo geystay oo afar iyo lix iyo toban jir shan iyo toban jir meelahaas ah ninkiina waa xiran yahay baaritaankiina waa socdaa wuxuuna ka dhacay magaalada qarro dhexdeeda waayahay marka ma keligiisba ninkan xiran mise dhalinyar kale la socotay maya keligiis weeye kufsi wadareed ma aha waa kufsi keligiisa baaritaankina waa socdaa muxuu ahayey waana geynaynaa yoga xeerlaalinta xafiiska xeerlaantu geli doonaa insha allah marka gabadha xaguu ka qabsaday uu ku kufsaday
guri buu ku kufsaday guri cidlaa buu ku soo galay sida la sheegay ama muxuu ahayey dibanayaashu noo sheegeen muxuu ahayey boliiska ay sbootkii keeneen markii la ogaaday in kufsigaasu dhacay dabadeedna qolada baarista oo booliiska muxuu ahay madaxa baarista ayaanu u dirnay isla markiiba reseertaa la siiyey dhakhtarka aminkiiba la geeyey qolada community booliiskaba iyaguna qeybka weyn ka qaatay waa lasoo xaqiijiyey markii lasoo xaqiijiyey in kufsigu jiro oo kufsigu dhacay waxaan deg deg u samaynay in doono ninkii eedaysanaha ahaa isla markiiba saacadaha dahabigaa baan ka faa'iidaysanay waa qabanay marka xaggee kasoo qabateen tali magaalada dhexdeedaan ka qabanay
waayahay marka si guud qardho laguma aqoonin arrimaha noocan oo kale ah marka maxay ka dhigan tahay in arrintan oo kale ay dhacdo sideese uga hortegaysaan ka boolis ahaan dhacdooyinka noocan oo kale ah wallahi niyo horta waa run oo ma jiri jirin kufsiyood magaalada dhexdeeda ka dhaca ged cusub weeye muxuu ahayey waa waa waa wa waa horay baadiyaha iyo meelaha tuulooyinka iyo waa ka dhici jireen isku day baa ka dhacay kufsi baa ka dhacay laakiin magaalada dhexdeeda kufsi ka dhacay ma jiri jirin kuska kufsigaa hadda waa mid nagu cusub kollay gacantaa lagu hayaa baaritaankiisii baa socda waxaan leenahay marka waxaan waalidiinta dadka dhalay gabdhaha dhalay waxaanu waxaanu ka codsanaynaa inay ilmahooda gacanta ku hayaan waxaad arkaysaa mararka qaybtood markaad sideed saac oo habeennimo magaalada u baxdo gaafmeer aad aado ama aan roondo tahay sideed saac oo habeenimo toddoba saac lix saac oo habeenimo gabdho yar yaroo lugeynaya waa eeg waa dhibaato cadiima waa waxaan la aqbali karayn waxa weeye waxaan u leenahay war ilmihiina ceshada war ilmihiina guryaha ku haysta war ilmihiina gabdhihiina gabdho yar yara oo wareegaya oo intay si fool xun usoo labisteen wareeg magaalada dhexdeeda wareegaya haddii wax loo dhiba yaa mas-uulka ah yaa yaa la weydiinayaa yaa rasmi semboltiga qaadanaya war gabdhihiina ha ku filaada war gabdhuhu waalidka ha ku filaadeen war hablaha habraha waa ognahay oo bariiskooda inay raadiyaan waa ognahay laakiin waxaa laga rabaa inay ogaadaan meeshay ku sugan yihiin habeenkii
waaya marka taliya ugu dambeyntii arrintan dareen noocee ah ayay shacabka qardho ku beertay laba dareen adag kisas dhidacadaha laga sii daynayo oo meelo kale ka dhacay baa dadku dhagaha aada loogu taagaa waa arrin fool xun waa arrin xagga islaam shareecadda islaamka ku fool xun diin ahaan iyo dad ahaan aan la aqbali karin oo aan ilaahay uusan jidayn waa wax rabbi xarimay waa waxaan caqliga geli karin waa waxaan leenahay laga wada in laga wada shaqeeyo bulshada iyo boliiska iyo cid kastoo mas-uuliyadda ku dheehan tahay inay ka shaqeeyaan oo xil iska saaro loo baahan yahay waxaan leenahay dhammaan bulshada reer karkaar meel kasta ay joogaan inay ilaashadaan ilaaliyaan kala muxuu ahay waxa la yidhaahdo hablaha muxuu ahay meelaha iska wareegaya dadka dhalinyarada ahoo muxuu ahay meelaha ku caweynaya inay ilaashadaan gabdhahooda inay ilaaliyaan nabadgelyada inay ilaaliyaan anshaxa wanaagsan inay ilaaliyaan dadnimada iyo diintu waxayna farayso intaasaan kula dardaarmaynaa hadda booliiska la shaqaysaan muxuu ahay diyaar baanu u nahay goor kasta saacad kasta wakti kasta diyaar baan waxaan u nahay inaan ka hortagno falalka noocaas oo kaleeta ah diyaar Aad- aad baa u baan u nahay inaa mahadsantahay.
gacan ugisaan baan ka codsanayna aad baa u mahadsanta taliya aniguna